fadxi maxamuud abuukar oo imtixaanka ka samaysay iskuulka hoose dhexe horseed ee xerada qaxootiga ifo ayaa ugu horeysay xeryaha qaxootiga iyo deegaanka dhadhaab natiijada imtixaanka k c b ed ee maanta lagu dhawaaqay farxad badan ayaan dareemay waayo waan fiilaya inaan waxaas noo kala keeni doono
fadxi ayaa keentay dhibco gaaraya saddex boqol sagaashan iyo afar waxayna warbaahinta uga warantay dareenkeeda
waxaan keenay saddex boqol sagaashan iyo afar aad ayaan ugu faraxsanahay maakaska aan keenay waxaan u mahadnaqayaa allah subxaana watacaala oo allah subxaana watacaala oo oo ilaha inaan keeno maakaskan oo kaleto waana filaaya inaan inaan keeni doono maakaskan oo kale waxaa kaloon aada ugu mahad celinaya macalimiinteyda ilmastaheyda maadhamteyda iyo macalimiinteyda faadumo macalin salaad waa hooyada dhashay gabadhan waxaan dareemay farxad badan gabadh aydoon in badan kusoo daalo sideed sano wax soo baranaysay yaa farxad badan ii soo hoyeysay farxaddeeda waan ku farxayaa maasha allah maasha allah maxaa kale macalimiintii wax bartay yaan u mahad celinayaa halmastaha dhibidkeeda macalimiinta intaba waan u mahad celinaya gabadhaydu way dadaal badnayd habeenkii ma seexanaynin habeenkii oo dhan waxbay qoraysay aniguna wax qoron baan dhahayo hawshayda anaa qabsanayay maasha allah gabadhaydu way dadaalaysay dadaal waa ka intan ku gaadhay ehelkeeda ayaa dareen farxad le u muujiyey tii ilaahayga weyn ee waaxid ahaan marka u horeysa u mahad celinayaa marka labaad waxaan mahadguud u dirayaa macalimiinta iskuulkan ee gabadhan aan waalidka u ahay waalid labaadka aan u ahay fadxi maxamuud abbakar waan soo dhoweynayaa natiijadeeda macaanka badan ee naga farxisay farxaddeedaasaan anigana ka soo qayb galay maamula ku-xigeenka iskuulka ay wax ka soo baratay ee horseed marwe khadiija sheekh axmed ayaa dareenkeeda farxadeed kasokow ka sheekaysay shakhsiyadda fadxi iyo dadaalkeedii waxbarasho
wallaahi dareenkeyga haddii aan soo koobo aad baan uga faraxsanaya maanta fadxi inay gasho lambarka koowaad ee saddexda xara waayo waa mid aan sugaynay aan rajaynaynay fadxi way ahayd qofka kaalinta koowaad gala atixaan kasta oo la galo laga soo bilaabo qaybta hoose ilaa galaas eed ay ka imaanayso fadxi waxay ahayd qofka ugu horeeyo oo iskuulka atixaanka lambar kow gala marka anaga tan waan sugayna waa mid aan rajaynaynay oon sugayn weli kasii badan aan sii rajaynaynay maanta alxamdulilah maadaama ay fadxi keentay saddex boqol sagaashan iyo afar waa farxad anaga aad u faraxsanahay horseed tiim ahaan waxaan u malaynaya iyadoo xanuunsan oo iskuulka imaanaysa taa waa arki jiray weligeed gabar goysa ma ahayn akhlaaq haddii la dhahaana akhlaaqda lambar kow ayadaa ugu sidatay sidoo kale ardayda imtixaanka ka samaysay iskuulka ixyaa akademi ee isla xerada qaxootiga if ayaa natiijo wanaagsan ka keenay imtixaankii maanta lagu dhawaaqay qaar ka mida ardayda ayaana dareenkooda uu muujiyey
magaceyga waxaa la yidhahdaa cabdikariin ibraahim yarow oo ka waxbarta macadka ixyaa culuumudiin maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay natiijada maanta aan keenay mid aan rajaynaya ma ogey mid kasii fiican ayaa helay waxaan u mahad celinayaa allah marka labaadna waxaan u mahad celinayaa macadka ninka maamulaya la yirahdo shariif cabdildhiif magacaygu waa ubax yuusuf xaashi waxaan ka waxbartaa macadka axyaa culimudiin maanta waan ku faraxsanahay natiijada aan ka helay macadkan waxaan u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala macalimiinteyda iyo waalidiinteyda maanta waxaan ku faraxsanahay natiijada fiican ee aan ka galay iskuulka ixyaa culimudiin dhammaan waalidiinteyda macalimiinteyda iyo sidoo kaleeto allah subxaana wa tacaala dhammaantiinoo idiin mahad celi maanta farxaddeeda lama soo goobi karo anigoo ah ardayda ixyaa culmudiin alxamdulilah maamulaha iskuullada ixyaa macalin cali ayaa dhankiisa soo dhoweeyey natiijada wanaagsan ee imtixaanka ka soo hooyeen ardayda iskuulkiisa
magacayga waa cali mukhtaar maxamed ahna manajerka ixyaa schoolis maanta waxaan tagannahay ixyaa culuum academy oo ah iskuulka hoose dhexe runtii ilaahay aa mahad iska leh maanta natiijada soo baxda uu wasiir ku dhawaaqay waxay ahayd mid aada noo farxgeliso iskuulka ixyaa culuum academy waxaa u fariisatay toddobaatan iyo saddex arday labaatan iyo shan waxay heshay in ka korey saddex boqol iyo konton afartan iyo sideedna waxay heshay saddex boqol ilaa iyo saddex boqol afartan iyo sagaal waa natiijo aada u wanaagsan allah ayaa u mahad celinaynaa waxaan kaloo umahad celinayaa director iskuolka shariif cabdilatiif oo dan kasta ka hormariyey danta ardayda iyo macalimiinta waxaa kaloo u mahad celinaya macalimiinta dhammaan waalidiinta oo ka qeyb qaatay qeyb libaax leh waxaan leeyahay marka hambalyo hambalyo dhammaan macalimiinta ardayda iyo iyo waalidkaba dhibcayaha ay heleen iskuulka minisco marka isku daray waxay noqotay saddex boqol iyo soddon maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab